tahay maantay iyo xalay ilaahay nimcadiisii ayaa ka daayay deegaanka galmudug meelo badan iyo dhinacan ethoobiya weliba maarata xadka ay soomaaliya iyo ay leeyihin ethoobiya meelo badan ayuu roobkaasu maray ilaa xalay waa da-ayo cirku xataa maanta gelinkii dambe weliba duuradii meelahaas wuxuu ka da-ayay dhinacan balanballe iyuu ka da-ayay marka barwaaqaa ka dhacday alxamdulilahi rabbilcaalamiin baan leenahay ma roobo mihigaan ahaa mise waa qiyaastii roobka da-aya
wallahi markii roobka loo fiisho hadda dhinacan xadka ethoobiya iyo soomaaliya ay leeyihiin tuulooyin kamida ah baraagihii waa buuxsameen waxaa kamida maxaan ku irahdaa meelo xilaana kamida baraagaha qaar baa maaragtay buuxsamay qaarna waa kala baran yihiin dhinacan markii la fiisho tuulada la yiraahdo batroladaadis duuban maxaan ku irahdaa ilaa aagaas oo dhan kulli barkadihii waa buuxaan maasha allah dhinacan maxaan ku irahda wuu maray dhuusamareed iyo halkan deegaano kamida burceed iyo dhinacan dhuusamareedna aada ayuu uga da-ay marka dhinacan caabud waaqna xalay abaare oo meelaha toddoba saacood uu nimo qabtay marka magaaladana biyo fiican ayuu dhigay oo meelo magaalada tuulooyin qarkooda sida la yirahdo shiilamadow barkadihii way buuxaan marka maasha allah waxaan leenahay waa nimcadaahay barwaaqadana dee rabadaanka barakadiisii iyo haddayba noo bilowdeen baan insha leenahay xaaladdu sidee ahayd intaan roobkan curan ka hor xaaladda nolosha dadka iyo roobabkan roobabkan intaysan curan dadku haddee raxmadda ilaahay lagama raja dhigo laakiin dadka soomaaliya weliba maxaan ku irahdaa dhinacan grimig marka la yiraahdo waxa weeyaan waxaa la is lahaa dee kural badan baa taatay oo abaartigaaba soo noqotay ayaa la is lahaa marka dadku waxayba taagnaayeen damiska xataa wuu bilowday xoolihii maxaan ku irahdaa qaar baa waxay u dhinteen maxaan ku irahdaa abaarti bilowgeedii oo haddii maaragtay kala go uu yimaado xilligii horena roobkii hore wuu yaraa roobkan hadda la filayeyna maxaan ku irahdaa dee xilligii la filayo oo bisha abril oo kale xiliyadii di'i jiray wuu kasoo daahay oo ma uusan diyin marka dadku rajadooduna aada bay u liidatay inkastoo raxmadda ilaahay aan laga quusan haddana dadka rajo aada u xun bay lahaayeen laakiin ilaahay fadligii cirkii dib ugu soo noqday hadda waxaad moodaa ilaa xataa galabtii da-ayay oo deegaanada noo dhadhow xaggeeda aada ba uga muuqday hadda laftirkeeda maxaan ku idhahdaa curashada waxaasaa jira marka maasha allah
hadda wax roboba miyaa jira xilligan oo habeen ah hadda marar dhawoy dhinacan ga xigta galgaduud koonfurta oo dhinaca dhuusamareed mar dhaw hadda ilaacdaa ka jiray oo roobabaaba ka daayay hadda markii toob iyo tobanka galabnimo intaan afarka la gaarin roobab ayaaba ka da-ayay oo segan baa ka muuqday mar dhawow hadda daweyl baaba sidhigoo waxaad moodaa inuu xoogaa daasaday laakiin hillaac waa jira caawo oo dhinaca koonfurta xaggeeda naga xigay
maadaama adii sheegtay in abaar jirtay oo xoolaha iyo ay aada u liiteen dadka meelaha roobabka badan ka da-een wax khasaaraa ma maqasheen oo roobabkaasi geysteen
alxamdulilahi hadda kollay deegaanadii hadda roobabku ka daayo oon xogahooda hayno waxa kasaara nala kagama soo sheegin oo uu roob ku geystay alxamdulilah waxaad moodaa inuu maarata si raxmad la ilaahay roobka uu siiyey xoolihii iyo wixiina daawal badan waxaad moodaa dadku inay maaragta xoogaa ay rajana way jireen laakiin ay ka diyaargareen because markii maarata sida ay dadka roobabka yaqaana ay sheegaan markii kuralku jiro inta badan dee wakicin waxa jira oo maxaan ku irahdaa dadku ay rajeynayeen marka dadkuna way ka taxadireen oo xilliga maaragta roobka hortoo dadku waxay qaataan diyaargarowga sida bacaha roobka waxaasay qaataan balse hadda waxa kasaara oon isleenahay waa jiraa deegaanada weli nama soo gaarin mana hayno
dhanka roobka marka laga yimaado dhanka magaalada caabud waaq waxaa ognahay magaalo weyn weeye degmooyinka ugu waaweyn ee galmudug bay ka tirsan tahay xuduudda soomaaliya iyo gobolka soomaali galbeed bay saaran tahay etoobiya maamusho bal magaalada ka waran iyo nolosha dadka iyo xaalkeeda mar dhexe waa laga deyrin jiray oo waa tii madaxweynaha soomaaliya uu mar yimid oo xaaladeeda amni iyo dhanka maciishada iyo bal xaaladda magaalada ka waran
tolman magaalada xaaladeeda aada ayay u fiican tahay markii sanadkii hore oo laba kun iyo sideed iyo toban madaxweynehu yimid ilaa maantay isbedel weyn ayaa laga dareemayaa deegaanka xagga amniga dadkuna waxaad moodaa inay kasoo kabanayaan intii hal sano iyo wax kala dhibaatadii ay qaatay colaadihii iyo wixii dadkii hadda waxa weye waa laga dhex galay ammaankii iyo wixii oo dhanna maaragtay gacanta lagu qabtay ciidamadii maxaanku yirahda amniga sida ciidamada nabadsugidda ciidamada maxaanku yirahda koob iyo labaatanaad ayaa waxay booliskii ayaa waxay ka howlgalaan degmada marka dadku colaadihii wixii waa la iloolay hadda ammaanku waa boqolkiiba boqol baanu isleenahay wax barabalan oo hadda deegaanka ka jira ma jiraan markii loo fiirsho dhinacan xagga ganacsigana dee aad bu hadda maarata usoo qabanaya magaalada oo dhinacan ethoopiana xagka la leenahay hadda ganacsigii soo dhinaca koonfurta yaa walba dhinaca puntland uu ka imaan jiray ayaa haddana waxaa kusii darsamay dhinaca xuduudka ethoopia oo ganacsiga shiraalka iyo sida maxaan ku raha sibirkiiyo ay ka yimaadaan marka maasha allah degmada aad bay usoo qabanaysaa marka laga reebo lacagtii shilin soomaaliga oo aad maaragta iyadana la-aanta laga dareynayo deegaanka oo anaaan isticmaalno sida doolarka lacagta doolarka wax lagu kala gato iyo lacagta birta ethoopia waayahay waxaa ognahay gudoomiye ku-xigeenka degmada cabdulwaaqe maamul galmudug baa tahay maamulka galmudugna waayahan kala qaybsanaan siyaasadeed baa jirtay hadda garowe waayada arrintiisii madaxdii federaalka iyo dowlad goboleedyada uga hadlayaan arrimaha dhanka siyaasadda ahi wax saameyna idinkama idinku yeesheen ka cabdulwaaq ahaan
midaas wax saameyna naguma yeelan deegaanka waxaa hadda gacanta ku haya waa maamulka galmudug oo hoostaga maamulka ka dhisan galmudug marka wax hadda anu isu leenahay maaragta caqabada oo nooga yimaada ma jiraan degmooyinkuna sida maxaan ku yidhahda dhuusamareed cagaago dhammaan waxaan ku yidhahdaa kulli maamulkoodii ayaa u shaqeeya markii siyaasada kore la reebo oo dhinacan maaragta dusha kore ee maaragta mas-uuliyiintu ay isku hayso laakiin dhinaca degmooyinka markii la fiirsho wax caqabada iyo wax siyaasada midna kama jiraan laakiin markii loo fiirsho dhinaca kore oo xagga siyaasada dowladda federaalka iyo maamulka galmudug caqabadahaas maaha kore wax gudaha a ma jiraan baan hadda leen